إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد aan ku soo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa waa darsigeennii saddex boqol labaatan iyo sideed oo nooga bilaabanaya aayadda soddon iyo labaad ee min suurati nisaa qaala allahu tabaaraka wa tacaala walaa tatamanaw ha jeclaysanina maa kii fadala allaahu ilaahay ku fadilay bihi maaga bacdakum gobol idinka mida calaa bacdin gobolka kale uga fadilay lirijaali raggi ayuu u sugnaaday nasiibu nasiib nasiibka mimaa kii xaggiisa ka ahaaday iktasabuu ay shaqaysteen walinisaa'i dumarkii ayuu u sugnaaday nasiibu nasiib nasiibka mimaa kii xaggiisa ka ahaaday iktasabna ay shaqaysteen was'alullah allaah weydiista min fadli fadligiisa xaggiisa ka weydiista ina allaha allah kaana allah wuxuu ahaaday caliiman mid ogaal badan bikulli shayin wax walbaba aayaddan sababu nusuul ayay u sheegeen a'immada sida imaamu axmed iyo tirmidi iyo qeyrkoodba ay wariyeen ummu salama radia allaahu tacaala canhaa ummulmu'miniin ayaa waxay tidhi rasuulkii ilaahayow raggu waa duulaanoo jihaadkay galaan annaguna ma duulno haddaan dumar nahay dhaxalkana waxaan leenahay ninka inta uu qaato barkiis markaasaa ilaahay aayaddan soo dejiyey oo uu leeyahay ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaalaa wixii uu koox ku fadilo qof kale yuusan jeclaysanin ama ha ahaadeen arrimo adduunyo ama ha ahaadeen arrimo diineed midday rabta ha ahaadeene qof walbaaba nasiibka ilaahay uu qof kale siiyey yuusan tamaninin qofkii u baahan in ilaah wax siiyo ilaahay fadligiisa ha weydiisto ilaahu qasnadahaaga iyo fadligaaga xaggiisa iga sii ha yidhaahdo laakiin wax kale qof ilaah siiyey yaan qofku dhihin ilaahayo waxaas aniga isii wakadaalika aimada salafka gabalna waxay sheegeen oo kale in ragga gabal yidhaahdeen waxaan rabnaa ajarka in naloo labanlaabo oo salaada iyo sakada iyo soonka iyo xajka iyo jihaadka iyo biruwaalidaynka iyo markaan daaco samayno inta gabadha ilaah siiyo labanlaabkeed in nala siiyo maadaama waxa weeyaan annagu aan duulno oon dumarku duulin oo dhaxalkiiba nala siiyey xagga cibaadaadkana xagga ajarka aakhiro waa in labanlaabna loo siiyo markaasaa la leeyahay maya qof walbaa wuxuu shaqaystuu leeyahaye ha tamanino ha jeclaysanina qof wax ilaahay siiyey ilaa wuxuu uhi subxaana walaa tatamanaw ha jeclaysanina maa shay fadala allaahu ilaahay ku fadilay bihi maaga bacdakum gobol idinka idinka mid ah calaa bacdin gobolka kale uu uga fadilay sida waxa weeyaan cibaadaadka gaar oo ilaahay ku gaar yeelay dad gaar ah sida jihaadkaoo ragga ilaahay saaray dumarkana ilaah uusan ku waajibin taas oo kale sida dhaxalka oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa lidakari midlu xadil unsayayna uu ugu qaybiyey asagoo ilaah og masaalixda ku jirta iyo qarashka saaran ee xagga dhaqaalaha culayska ragga saaran inaysan dumarkii saarnayn ilaahay taasuu og yahay subxaanahu wa tacaala iyo in kaloonan annagu ogeynba marka wixii ilaahay koox ku fadilay ama qof ku fadilay arrimo diineed ama adduunyo midkay rabaan ha ahaadeen ha jeclaysanina waxaa culummadu ka jawaabeen waxaa dhici karta ishkaal in la soo arooriyo la yidhaahdo aayaddaanu waxay leedahay wixii ilaahay gobolkiin ku fadilay ha jeclaysanina xadiidka saxiixaana waxaa ku sugan in nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa xasada ilaa fi tnatayn majeersi iyo jeclaysi ma jiro ilaa laba arrimood ma ahane arrinta koowaad waa rajulin aataahu allaahu maalan fasallatahu calaa halakatihi fi lxaq qof ilaahay maal siiyey rabbina uu waafajiyey maalkaas inuu ku baabasho ku halaago xaqa iyo duruqda xaqa ahoo dariiq kastoo xaqa uu ku bixiyo taasoo kale wuxuu mudan yahay in la majeersadoo la jeclaysto oo la yidhaahdo ilaahayow maalkaasoo kale isii oon duruqdaasoo kale ku bixiyo tan labaadna oo nabigu yidhi waxay tahay sala allahu calayhi wasalam qof ilaahay kitaabkiisa baree cilmi naafica ilaah siiyey ee aayaadka ilaahay ku taagan habeen iyo maalin ku dhaqamidooda dadkiina ilaahay kitaabkiisa baraya oo ku kala saaraya nabigu wuxuu yidhi wuxuu mudan yahay in la jeclaysto oo ilaahay la weydiisto taasoo kale inuu ku siiyo diiskana imaamulbukhaari ayaa saxiixiisa ku wariyey marka see laysku waafajinayaa aayaddan leh wixii ilaahay qof ku fadilay ha jeclaysanina iyo xadiiskaas leh waa la jeclaysan karaa cilmiga naafica ah iyo maalka dariiqa xaqa qofku ku bixina ee qofkan ilaahay siiyey ishkaalkaasna xaafid ibnu katiira halkan kaga jawaabay oo wuxuu yidhi aayaddan waxa ay diidayda iyo xadiidkaasu waxa uu ku boorrina labay kale yihiin aayaddu waxay diidaydaa nimcada qofka hebela ilaah siiyey inaad jeclaysato ayadaas ilaahay inuu ku siiyo waxay ka dhigan tahay inaad leedahay asaga kuma ma mudno kuma fiicnayn in aniga laysiiyo wey nimcadaas taasuna waa xaaraan mana bannaana tan xadiidku sheegayana waxay tahay qofka ilaahay siiyey cilmiga naafica ama maalka xalaasha ah ee dariiqa xaqa uu ku bixinaa asaga asagoo nimcadiisa haysto mid lamida ilaahay inuu qasnadihiisa kaa siiyo inaad jeclaysato wey midda bannaan way bannaantahay qof ilaahay weynaa risaq xalaala siiyey oo duruuqda xaqa ah oo dhan ku bixinaya inaad tidhaahdo tiis asagoo haysta ilaahow qasnadahaaga iyo fadligaaga iga sii waa bannaan tahay waxa aan bannaanayn waxay tahay ilaahu midda asagaa siday aniga isii amase aniga xaadiisii wey qofkaanu cilmiga naafica ilaah siiyey inaad tidhaahdo iyo camalka saalixa ilaahow anna isiita asagoo kale waa bannaan tahay laakiin inaad tidhaahdo asagan inta laga qaado aniga in la siiyaan mudan ama ilaahow taas isii taas wey midda aayaddu diidayda marka macnaha xadiidku amraa iyo xadiidku aayaddu macnahay diidayda laba macnay kale yihiin ilaah wuxuu yidhi subxaana lirijaali raggi ayuu u sugnaaday nasiibu nasiib nasiibkaasoo mimaa xaggiisa ka ahaaday iktasabuu raggu ay shaqaysteen walinisaa'i dumarkiina waxaa u sugnaaday nasiibu nasiib nasiibka mimaakii xaggiisa ka ahaaday iktasabna dumarku ay shaqaysteen intaanna waxay tahay xagga acmaasha iyo cibaadaadka qof walbaa wuxuu shaqaystuu leeyahay rag iyo dumarba ajarkana waa ku sinsiman yihiin hadday salaad tukadaan way isla ajir eg yihiin ee rag iyo dumar ahaan loogu kala badin maa hadday sadaqo la baxaan sidoo kale hadday soomaanna sidoo kale hadday xajiyaan sidoo kale acmaasha saalixada ah ilaah u diray rag iyo dumar hadday sameeyaan qof walbaa wuxuu shaqaystuu leeyahay ee qof la leeyahay qofkan qofka kale barkiisuu leeyahay kuma jiro sidaas weeyaan oo ajarka ay sameeyaan camalka saalixa oo ay sameeyaan ajarkay ka helayaan waa isku mid in khayran fa khayrun wa in sharan fa sharun hadday dembi sameeyaanna waa isku mid rag iyo dumar xagga abaalmarinta iyo dunuubta ay ka helayaan ilaa wuxuu uhi subxaana was'alullaah allah weydiista sharcigu markuu albaab xiro albaabuu furaa haddii la yidhaha dariiqaas inaad wax ku raadidaan waa qalab dariiqii wixii loo baahan yahay lagu raadi lahaya ilaahay furaa marka la yidhi war qofka hebela waxa ilaahay siiyey ha jeclaysani ilaahi weynaa subxaana wa tacaala waxaad u baahan tahay wuxuu ku leeyahy ilaah fadligiisa weydiiso hebel waxa la siiyey iska daaye waxaad adugu u baahan tahay fadliga ilaahay ka weydiiso ilaahu fadligaaga xaggiisa iga sii dheh sidaas weeye waas'alullaah allah weydiista min fadlihi ilaahay fadligiisa xaggiisa ka weydiista ina allaaha allah kaana allah wuxuu ahaaday caliiman mid ogaal badan bikulli shay-in cid kastaba ilaah waa yaqaanaa waxa uu qaybinayana calaa cilmin wa xikma ayuu ku qaybinaa ilaahi weynaa subxaana wa tacaala dhaxalkan markuu lidakari midlu xadil unsayeyni ka yeelayo alla waa alla cilmi badan oo xikmad badan wuxuu ogsoon yahay baahida xagga dhaqaalaha ragga iyo dumarka raggaa daran sababtoo ah takaaliifta saarane ilaah ku waajibiyey ragga ee dhaqaalaha ah ma saarna dumarka ilaahayna kuma waajibin ilaahay maadaama uu isagu ku waajibiyey oo haddii gabadhii la guursana asagaa laga rabaa doonistii asagaa laga rabaa meherkii asagaa laga rabaa aqalkii iyo agabkii lagu dhaqmi lahaa asagaa laga rabaa diilkii iyo nolosha joogtada dhaqaalihii ahaa maadaama ilaahay culaysyaalkaa saaray rabbulcaalamiin sidaasuu dhaxalkana lidakari midlu xadilusayin uga dhigay ilaah waa mid cilmi badan ilaahay subxaana wa tacaala sideeda kalenaba wuxuu og yahay qofka mudan in dhaqaalaha la siiyo waa qofkaas waa qof waxa weyn ilaah subxaana wa tacaala uu og yahay dhaqaalahan inuu mudan yahay ama ilaah wuxuuba og yahay dhaqaalahan waa lagu imtixaana waa qof dariiqa naar looga yeelayo marka waa imtixaan in la imtixaano oo uu imtixaanka ku dhaco mudan yaho ilaahay baa ku imtixaanaya qof waxa weeye faqrigaasu mudan yahi dii dhaqaalaha la siiyo waxaa dhacda inuu isagu ku fasahaado waxaa dhici karta ummadda inuu ku fasahaadiyo qof wuxuu mudan yahay dhaqaalaha in la siiyo ilaahaa og wuxuu dhici karta marka la siiyo inuu naftiisa ku islaaxiyo ummaddana ku islaaxiyo ilaahay weynaa subxaana wa tacaala mid wuxuu og yahay in la hoojiyo inuu mudan yahay oo haddii la siiyo ummadduu ku fasahaadinaa marka ilaah waa alla cilmi badan oo xikmad badan ee xukunka ilaahay ku qanca shay walbana meeshu alla dhigay uga raalli noqda ilaah wuxuu yidhi subxaana walikullin ay walikulli man maata min alrijaali waannisaa'i qof kasta oo dhinta rag iyo dumar jacalnaa waxaan u yeelnay mawaaliya kuwa dhaxla mawaalidaasoo yarihuuna dhaxlayaan mimaa shaykii dhaxlayaan taraka ay ka tageen alwaalidaani labada waalid iyo wal aqrabuuna qaraabada dhowdhow waladiina kuwii caqadad ay gunuday aymaanukum midigyaalkiinna fa aatuuhum siiya nasiibahum nasiibkooda siiya inna allaaha allah kaana allah wuxuu ahaaday shahiidan mid arkayoo daalacanaa calaa kulli shayin wax walbaba walikullin ay walikulli man maata min alrijaali waannisaa'i qof kasta ee dhinta waxaan u yeelnay walikullin qof kastoo dhinta jacalnaa waxaan u yeelnay mawaaliya mawlaha macaanidiisu aaday u badan tahay laakiin aayaddan waxaa loola jeedaa waraha ama casaba waxaa la yidhaahdo waraha loola jeedaa kuwa wax dhaxla qof kastoo dhintay ilaahay dad dhaxlu u yeelay mawaaliya ay warasa kuwa dhaxla ayaan u yeelnay mimaa tarakadana waxay ku tacalluqaydaa ficil maxduufoo mawaalida laga sifaynaa mawaaliya kuwa dhaxlaan u yeelnay qof kastoo dhinta mawaalidaasoo yarihuuna dhaxlayaan mimaa kii taraka ay ka tageen alwaalidaani labada waalid iyo wal aqrabuuna qaraabada qof kastoo dhinta warasa dhaxashaa ilaahay u yeelay oo warasadaas waxa weeyaan ama aabbuu u yahay qofka dhintay ama hooyuu u yahay ama qaraabo kaloo ku dhow weeyaan qaraabo kaloo ku dhow weeyaan marka qaraabo dhaxasha ilaahay u yeelay awal awalkii islaamka waxaa laysku dhexli jiray hijrada qofka muhaajirka ee madiine ka make ka hijrooday ee madiine tegey muhaajirkaas waxaa nabigu la walaayaya mid ansaari ah mid kasta oo muhaajira iyo mid ansaariya waa lasla walaaleeyey walaaltinimada islaamkoo guud waa jirta laakiin iska warqabidaa laga rabaa labadan noloshu ka dhaxaydaa laga rabaa ilaa muhaajiriintu way ka soo tageen waddankoodii iyo hantidoodii iyo ehelkoodiiba meelaysan cidna ka garanayna yimaadeen si diintooda ay ula badbaadaan marka nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu sameeyey ta'aaqi waxa laydhaha walaalayn inuu labalaba si gaara iskugu xidho bal labadaanu si gaar ah iskaga warqabeen labadaas marka waa isdhexlayiin awalkii islaamka kadib ilaahi weynaa subxaana wa tacaalaa xukunkaas wuu nasaqay islaamkii markay ilaahay xoojiyey muslimiintiina ay bateen waxaa yimid marka awal labadaanu islaamnimada ay isku dhexlayeen dadkii waxaa soo islaamay qaraabadoodii qofkan dhintay waxaa jooga qof qaraabadiisiiya oo islaamnimadiina walaal kula ah qaraabanimana dheeraad u tahay marka waa la joojiyey iskudhaxlidii oo laysku dhexlaayey ansaarnimada iyo hijrada dhaxalkii laysku dhexlaayey waa la joojiyey waxaana lagu bedelay qaraabanimo in laysku dhaxlo aayadda nasaqday aayadda nasaqday in laysku dhaxlo hijradii iyo nusradii waa aayaddan ayay mufasiriinta bacdigood yidhaahdeen laakiin jumhuurta mufasiriintu waxay mareen aayadda nasaqday dhaxalkii la ysku dhexlayay hijrada iyo nusrada inay tahay aayadda suuratu lanfaal wa ulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin fii kitaab illaah aayaddaas weeye aayadda nasakday aayaddan waxay caddayday qof kasta oo dhinta dhadhad dhaxla ilaah inuu u yeelay aayaddaasna waxay nasakday dhaxalkii hore laysku dhexlaayey waxa weeyaan nusrada iyo hijrada ayay nasakday ilaah wuxuu yidhi subxaana waladiina dadka caqadad ay gunuday aymaanukum midigyaalkiinna ama dhaaryaalkiinna ay u gunuday maxay u gunuday alxilfa isbahaysi mafcuulkiiyo laxadfa waladiina dadka caqadad ay u gunuday aymaanukum midigyaalkiinna ama dhaaryaalkiinna ay u gunteen alxilfa isbahaysiga fa aatuuhum dadkaas siiya nasiibahum nasiibkooda aayaddan macnaha loola jeedaa muxuu yahay ma muxkama mase waa mansuuqa labadaas arrimooda looga hadlaa aayaddan tan koowaad macnaha loola jeeda laba qowlaa ku jirta qowlka koowaad wuxuu yahay waa qowlka cabdullaahi ibnu cabbaas ibnu jariiru dabarani dabarina uu doortay waladiina dadkii caqadad ay gunuday aymaanukum waxaa loola jeedaa horta waxaa jiray qabla alislaam in qof ama nin uu dhex dego daduusan ka dhalan siyaalo badanuu ku imaan karaa waxa weye inuu ka soo guuro dadkii uu ka dhasho dadkan la dega waa timaadaa waa la ysqafaalo jiray inta lasoo qafaasho addoon xoroobay ee dib ka tarmay inuu noqdaa waa dhacdaa ninaa wuxuu dhex degan yahay reeruusan ka dhalan ee wakhtigaasna haddee xuduud islaamoo dadka kala celinaydaa ma jirin waxa weeye jaahiliya la ahaayo xoog aa lagu noolaa marka keligiis ma istaagi karo ninkan waa la dhaca waaba la dilaa markaasuu qabiilkaas uu dhex degan yahay jufo ka mid ah uu isbahaysi la gelaa nin ka miduu la ballama oo uu leeyahay waxa weeyaan ii nusre waa kuu nusraynaa ciddaad la heshidaan la heshina cid la dagaashaan la dagaalamaa haddaan dhintana idhaxal haddaad dhimatana waa ku dhaxla waana isku dhexli jirin qarabadiisina waa dhaxlayaan ninkaas uu isbahaysiga la galana waa dhaxla sudus oo kale ay sii jireen qofkaas xilfiga ah marka wuxuu ka gaashaan buursanayaa cadowgaas waxa weeyaan hadda weerarkaa xuduud kaloo ka celayda aan la arag ayay iska gaashaan buursanayaan aayadda marka waxay leedahay waladiina dadkii caqadad ay gunuday aymaanuku midigyaalkiinna oo ay u gunuday xilfiga iyo isbahaysiga fa aatuuhum siiya nasiibahum nasiibkooda nasiibkana waxaa loola jeedaa min annasri waalrifaadati waalnasiixa nasiibkii ah u gargaarid u kaalmayn u qayrmiirid taasii dhaxalna kamaba hadlaydo oo nasiibku dhaxal maba ahan macnahaas waa macnaha cabdullaahi ibnu cabbaas ku fasiray imaamulbukhaari saxiixiisa uga wariyey cabdullahi ibnu cabbaas waana macnaha uu doortay ibnu jariiru dabari ibnu jariiru dabari wuxuu yidhi aayaddu mansuuqa ma ahan waa muxkam aayaddan macnahaasay ka hadlaydaa macnahaas ay ka hadlaydaa dadkii qabla alislaam isbahaysiga aada la gasheen nasiibkooda siiya saas weyn aayaddu laakiin kadib isbahaysi dambe islaamka dhexdiisa lagama gunti karo oo xadiiska saxiixulmuslimka nabi muxamed wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa xilfa filislaami isbahaysi islaamka dhexdiisa ma ahaanin wa ayumaa xilfin kaana filjaahiliya isbahaysi kastoo jaahiligii ahaadayna lam yazidhu lislaamu ilaa shiddatan islaamku uma siyaadin ilaa xoog iyo adkayn maahayn wixii hore oo aad isbahaysi la gasheen sidii ugu gargaara u nusreeya la taliya wax u dardaarma haddaad dhimanaydaan waxa weeyaan laakiin hadda kadib islaamka isbahaysi lagama samayn karo maxaa yeelay mar haddii muslimiin la noqday isbahaysi looma baahna muslimiinta dhexdooda maxaan loogu baahnay hadda islaamka diinkaasa la wada haystaa muslimiintuna waa wada walaalo qof kastoo muslimaha naasir kuu ah oo kuu gargaara ma garatay xaqaaga waxaad ku helaydaa adoon cidna u hoos tegin magana ugu ahayn ayaad xaqaagu helaydaa sharcigaas ilaahay kitaabkaas alle iyo sunnadaas nabigoo cadligaa aa qaadigaas muslimiinta inta u tagta waxaad xaq u baahantaad iskaga qaadani wixii xaq lagugu yeeshana iyagaa lagaaga qaada uma baahnid qoys iyo qabiil aad ku tiirsato ilaa islaamnimadaas cadliga ah ilaahay soo dejiyey saas darteeda isbahaysi dambe muslimiinta dhexdooda in laga guntaa waa xaaraan sababtoo ah haddii laga gunto waxaa soo laabanaya dhaqan jaahiligii in kooxdan isbahaysatay ay kooxaha kale riixaan oo muslimiintiiya haddana koox kale haddana koox kale meeshii la rabay dad muslimiin ah oo walaala ah waxaa soo baxaya xisbiye iyo kooxa macangegiin oo isgaraacayo marka looma baahna islaamka dhexdiisana lagama gunti karo khalaas wixii aad hadda ka horgunteenna nusrada siiya u nusreeya u kaalmeeya haddii qofku dhimanahoo kale wax u dardaarmo dhaxalna haddii qof walba nasiibkiisii u qaato dhaxal ma jiro dambo laysku dhaxlaxil aayaddu macnahaasay ka hadlaydaa ibnu jariir macnahaasuu doortay waana imaamulbukhaari saxiixiisa tafsiirka uga wariyey cabdullahi ibni cabaas macno labaad macnaha labaad waladiina caqada imaanku wasl ayagii waa dadkii isbahaysiga dadkii isbahaysiga waxa weeyaan galay weeye oo ku ballama inay isdhaxlaan iskuna gargaaraan nasiibkuna waa dhaxalkii waladiina dadka caqadad ay gunuday aymaanuku midigyaalkiinna alxilfa isbahaysiga ay u gunuday fa aatuuhum siiya nasiiban nasiibkoodii min almiiraasi dhaxalka xaggiisa ka siiya nasiibkii ay dhaxalka ku lahaayeen ad ku ballanteen siiya sidaas marka la yidhaahdo a laba qowl ku jirtaa marka laba qowl qowl wuxuu leeyahay dhaxalka siiya aayadda wey macnaheeda laakiin waa la nasakay waa la nasakay waxaana nasakday aayadda qaybteeda hore walikullin jacalnaa mawaaliya mimaa taraka alwaalidaani walakrabuuna intaasaa nasakday inta dambena waa la nasakay oo naasiqi iyo mansuuqiya halka aayad iskula jira waa qowl qowlka labaadna waa qowlka jumhuurtu waxay leeyihiin waxaa lagu nasaqay wa ulul arxaami bacduhum wlaa bibacdin fii kitaabiillah marka qowlkaas labada aayood midkii labaha lagu nasaqo qowlkaas nasiibahum ku fasiray waxa weeye inay tahay dhaxalkiisiiyo laba qowla ku jirtaan mid waa midkaas oo ah aayaddu waa la nasaqay waa la nasaqay laba aayadda juskeeda hore ana nasaqay ama waxa nasaqay aayadda kale waa qowl qawl labaad oo ku jira nasiibahum haddii laga dhigo dhaxalkii qowlkaas wuxuu leeyahay nasiibahum siiya waaye lamana nasaqin markaas horey lagama nasaqin ee waxa weeye aayadda macnaheedu markii ay soo degtay wa ulul arxaami bacdun owlaa bibacdin fii kitaabillaahi markay soo degtay walikullin jacalnaa mawaaliya mimaa taraka alwaalidaani walakrabuuna waxaa horta bataatanba la nasaqay dhaxalkii muslimiintu ay isku dhexlayeen hijrada iyo nusrada kaas waa la nasaqay koow hadda kadib in isbahaysi la sameeyo oo markay aayaddaasu soo degtay kadib isbahaysi la sameeyo wax lagu dhaxlana waa la nahiyo waa la diiday maxaa soo haray qabla alislaam dadkii isbahaysiga lala galay iyo ballanka kuwaas dhaxalkooda siiya nasiibahumna waa sax waana macnaha agobaxaaftum kaiiru ayidi waxa weeye markay aayaddaanu soo degtay oo la yidhi qof walboo dhinta dad dhaxlaa loo yeelay qaraabadaana u xaqnimo badan inay isdhaxlaan koow horta waa la nasaqay wixii isku dhexlaayeen nusro iyo hijro taas iyada war male khilaafna male hadda kadib in isbahaysi la gunto oo markaas laysku dhaxlana waa la diday sida raajixa ah marka waxa weeyaan laga reebo a'immada gobolka mida oo yidhahdeen waa la ysku dhaxli karaa waa qowlka xanafiyadii laakiin dadkii qabla alislaam ballanka isla galay intaas waa inay isdhaxlaan xal intaas waa in yaroo dhammaahayday mogta intaas waa in yaroo dhammaahaya markii aayaddu soo degtay dadkii noolaaya ballanka isla galay muddo yaray ku dhammaanaya qofkii ugu badnaana boqol sano kadib waaba dhammaanaaba khalaas marka macnaheedu waxay noqonaydaa aqwaashoo idil hadda isbahays layskuma dhaxli karo isbahay layskuma dhaxli karo bataatanba sharci waa joojiyey inaad tiraa dhaxalkaygaad wax ku leeda qofaan waxba ku lahayn dadaa ilaahay siiye dhaxalka waladiina dadkii caqadad ay gunuday aymaanuku midigyaalkiinnu alxilfa ay caqadad lahum ay u gunuday aymaanuku midigyaalkiinnu alxilfa fa aatuuhum siiya nasiibahum nasiibkooda dhaxalka ay ku leeyihiin ood kula ballanteen siiya hadda kadibaa soo haray laa xilfa fi lislaam wa ayumaa xilfin kaana fi ljaahiliya lam yazidhu islaam ilaa shidda xadiiska saxiixa saxii muslimkana macnahaas waa ka muuqda isbahaysigii hore wax aan adaygahayn looba kordhin laakiin xagga kadib lama gunti karo lama gunti karo marka kuwaas nasiibkooda dhaxalkaa siiya xagga kadibna lama gunti karo mid kale marka kuwaas waxay muddo yaray ku dhammaanayaan ah, muddo yar ayay ku dhammaanayaan hayla waa dad nooloo markaas joogay lamana ogola dib dambe in wax ka farcam ay wax dhaxlaan lama ogola marka wax yar muddahay iskaga dhammaanayaan calaa kulli xaal marka sidaasay ku dhammaatay xilfi in laysku dhaxlaa in laysku dhaxlo nusro iyo hijra iyaduna waaba dhammaatay in allaaha allah kaana wuxuu ahaaday shahiidan mid arkayoo baalacana calaa kulli shayin wax walba ilaahay waa mid baalacana waa mid xikmad badan waa mid cilmi badan sidaas darteedu ilaahay dhaxalka u jideeyey oo aan sharcigu ogolayn maal meel iska dhooban oo aan la taagayn oo iska taagan oo raasul maalaha weligiisaas u taagnaanay lama ogola taas shirkadaha gaalada laga yaqaan shirkadu weynoo iska taagan oo jabal ah oo la ogolayn inay dhaqdhaqaaqdo oo hal qof iska leeyahay oo hadduu dhintana hal qof oo keligiisu ku wareegayo oo saas u taagan in wax ku kordhaan maan aan la taagayn islaamku male islaamku wuxuu ugu talagalay maalkan qof atamcaya waa uu istaagaye markuu qofka dhinto waa inuu baahaa maal oo la dhaxlo oo qof walbaaba nasiibkiisii qaato kadib haddana dad kale ha tabceen haddana waxa weyn daqofkaas ha dhinto haddana ha baaho waa inuu maalka ummadda ku dhex fido waa inuu ku dhex fido markaas waxa weyn maalkuna nacfiyuu yeelanahoo bulshadoo dhan ayuu gaaraa nacfigiisu ku dhex faafaa xalaalna waa lagu cunaa laakiin haddaad tidhahda odagii hadduu dhinto maalka haddii la dhaxlo maalkii jiritaankiisiyaa baaba'aya laba shay unbaa laga helayaa bes waxaa laga helayaa maalkaas in xaaraan lagu cuno maxaa yeele ma dhici karta inaan la cunin caruurtu xaaraani karta bil in laga siiya mar hadduu qofku dhinto ilaa xisaab maahan caruurku dhalay xataa kama qaadan karo bil maalka laga dhinto sidaad u haynay marka maalka waa in xaaraan lagu cuno marka si kale ma jiro haddaan la dhaxlin saxaayar maalka un laga caaganaanna soo ma mar haddaad dhaxasha u diiddo xaaraana lagu cuna bis waa taas waa musiibo maxaa yeelay waxa weeyaan cid kasto xataa kuwii dhaxalka ku lahaa hadday xisaablaan ku qaataan waa xaaraan xisaab iyo dhaxal bis waa inay ku qaataan waa koow waa musiibada koowaad musiibada labaadoo ku imaanaydaana waxay tahay waxa weeyaan maalkii inuu iska taagnaado ma garatay maalkii inuu iska taagnaado oo uusan ummadda ku dhex faafin so uma jeedid hebelna maalinka dambe cidle xataa sharci lama yaqaan hebel waa dhintay dhaxalka wax ku lahaa hebelkaas dhintayna dad kale dhaxalka la lahaa hebelladaasna midba maalinuu kasii dhimana markaasa waxa weeyaan ciddii iska lehed xataa aan la isbaati karin mararka dambe saasuu gaaraya waana aragna maalmo badan maalmo kastaa la keena masaajidka dhaxalka waxa weyn oday dhintay soddon sano ka hor ama labaatan sano ka hor alaleey maanta hantiisa hala dhaxal kaa lagu arkaa dadkii dhaxalka lahaa konton ay waagaas ahaayeen kontonkii tobanaa dhimatay tobankana mid walba soddona dhaxalkiisa leh kuwii kaloo dhaxalkiisa laan qaara sii dhintay bal aduu raadi soo ma jeedin marka ilaahi weynaaya xakiim ah meeshuu wax dhigaana dantu ku jirta qofku uu dhinto waa in maal kala dhaxlaa soo ma jeedin oo qof walba xaqiisii lay gartaa lana siiyaa ciddii mas-uul ah ciddaan mas-uul ahaynna cidda ilaah mas-uul uga dhiga ay u hayaan oy ku meel simaan intuu soo qaangaaray sidaasaa xikmaddu ku jirta oo dantu ku jirta alrijaalu ragga qawaamuuna waa kuwo u taagni badan calannisaa'i dumarka bimaa fadala allaahu bisababi tafdiilillaah ilaahay fadilidiisa sababteedayna uu taagni badan yihiin bacdahum gobolkood ilaah uu ka fadilay calaa bacdin gobolka kale wa bimaa anfaquu wa bisababi infaaqihim bixinta ay bixiyaan sababteeday ugu taagni badan yihiin min amwaalihim maalyeelkooda wax ka mid ah faasaalixaatu gabdhaha wan wanaagsan qaanitaatun way addeecaan raggooda xaafidaatun waana ilaaliyaan lilqaydi maqnaashaha bimaa xafida allaah bisababi xifdillaah ilaahay ilaalintiisa sababteeday ku ilaaliyaan wallaatii dumarka takhaafuuna aad ka baqaydaan nujuusahunna maqaalifanimadooda faciduuhunna wacdiya wahjuruuhunna ka hijrooda filmadaajici makaano jiifyaalka dhexdooda uga hijrooda wadribuuhunna garaaca fa in addacnakum hadday inin addeecaan oo warkiinna yeelaan falaa tabquu ha raadinina calayhinna dumarka korkooda sabiilan jid aad ku ciqaabtaan in allaaha allah kaana allah wuxuu ahaaday caliyan midkii sarreeya kabiiran oo weyn ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaalaa aayaddaanna wuxuu noogu sheegayaa ragga ayagaa u taagan oo ilaah u xil saaray mas-uuliyadda dumarka laga mas-uul noqdo waxaa kaloo ilaahay noo sheegayaa mas-uuliyaddaa sida uu ninku u gudanayo oo khaasatan haddii khilaaf ka yimaado dhanka xaaskiisa qaabka uu u cilaajinayo o u dawaynayo ilaa wuxuu idhi subxaana alrijaalu ragga qawaamuuna waa kuwa u taagnin badan cala nisaa'i dumarka dumarkay u taagan yihiin maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa huwa huwa alqaa'imu bilmasaalixi watadbiiri wata'diili raggu waa kuwa u taagan dumarka masaalixdooda ayagaa mas-uulkaa maamulkooda edbintooda nafaqayntooda kulli ayagaa mas-uulka ah gabadha waxa weeyaan marna iyada waxba waajib kuma ahan oo xagga nafaqaadkaas ma garatay hadday dhalatay aabbaheeda ka mas-uula isagaa laga rabaa inuu waxa weeyaan nafaqeeyo inuu dhareeyo inuu waxa weeyaan tarbiyeeyo inuu waxbaro kulli isaga aabbay mas-uulka oo waajibka ayada waxba lagama rabo dii la guursadana ninkay ku wareegayda isagaa laga rabaa inuu biilo inuu dhareeyo inuu guri u diyaariyo inuu waardiyeeyo inuu diinta baro inuu akhlaaqdeeda waardiyeeyo inuu waxa weeyaan naar ka badbaadiyo ilaahay ku addoonsaday ragga ehelkooda yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara marka raggaa u taagan masaalixdooda maamulkooda edbintooda ayagaa u taagan xaafid ibnu kasiir macnuhu waxa weeye alrajulu qayimu lmar'a ninku waa maamulaha gabadha wa huwa ra'iisuha waa madaxeeda wa kabiiruha waa odageeda waalxaakimu calayha waa midka xukuma wa mu'adibuha waa midka edbiya idacwajad markay qalloocato saas weeyaan aayadda macnaheedu raggaa u taagan waxay ugu taagan yihiin laba xikmadoodaa rabulcaalamiin sheegay bal wiil kastoo muumina iyo gabar kastoo ilaah rumaysana waa inay fiiriyaan ilaa wuxuu idhi subxaana bimaa fadala allah bisababi tafdiili illaah ilaahay fadilidiisa sababteed laba arrimooday ugu taagan yihiin mas-uuliyadda ragga alla ugu dhiibay tan koobaad waxay tahay ilaahay baa ragga wax ku fadilay ilaahay weynaa qof kasta shaqadu u diray wuxuu ilaahay siiye malako iyo awoodu ku guda karo ragga marka caqliga deganaanta xoogga ilaahay baa ku fadilay oo dheeraad ahaan u siiyey ilaahay baa ku fadilay weydaa sidaas daraaddeed ilaahi weynaa subxaana wa tacaala nabinimada wuxuu ku khasisay oo gaar uga dhigay ragga ragga oo gabar ilahay weligiis nabi kama dhigin sababtoo ah shaqada ragga loo diray ah waxay rabtaa caqli tiro badan waxay rabtaa xoog waxay rabtaa deganaan dadkii diinta la gaarsiiyo laga dhaadhiciyo la ilaaliyo diinkii jihaadkii cadowgii laga difaaco maamulkii iyo dowladnimadii la ilaaliyo waa shaqo ragga ilaah u diray ilaahay weyna marka awoodda iyo malakaday ku gudalahayeenu sii welidaasa darada fiiri dumarka shaqadii loo diray ilaahay weynaa awoodday ku gudalahayeenu sii ragguna maleh waxaad dareemi kartaa hooyada carruurteeda caawa siday u haydo adeerku bal ku xanuunsado fiiri waxa ay dulqaad u samaynaydo raxmadda ilaahay quluubteeda ugu beeray waxa weeyaan laba sac ma hay kartid adugu ma awoodid in saddex habeen lagu yidha ilmahaan hay laba cunu kugu xanuunsato waxaad dareemaydaa inaadan karti iyo dadnimo midna u lahayn inaad haydo ilaahay baa hooyada siiyey way haydaa waa ku soo jeedaydaa way ku xaarayaan way ku kaadshayaan waa u dulqaadane dhibsame intaas soo ma jeedid maxaa yeele rabbiyaa shaqadaan ugu talagalay ilaahayna awoodday ku gudalheed waa siiy subxaana wa tacaala raxmadu u beeray asagoo dhalay carruurka intay u dulqaadato uma dulqaadan karin waana aad dhasho aabba uma dulqaadan karin maxaa yeele ma walgu siin kartidaas marka qof walba ilaahay shaqu u diray shaqadiina wuxuu siiyey malakadii awoodduu ku gudalay ilaahay baa ku beeray ragga marka ilaahay baa u mas-uuliyaddan iyo madaxnimadan ilaahay baa ugu talagalay awoodday ku guda lahaayeen waasi madaxweynenimadii wasiirnimadii awoodihii ilaahay iyagu karaankeedii siiyey welidaa sidaas daraaddeed ilaahay xarimay oo nebigiisa suuban u waxyooday in waxa weeyaan gabaru ay madax noqoto nabi muxamedaa yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiid nabi muxamedaa yidhi inaan gabaru madaxweyne noqon karin aysan wasiir noqon karin oo ay raggu noqdaan a ilaahay waajibiyey nebi muxamed wuxuu yidhi lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a ma liibaanaan qolo talada u dhiibta arrintooda dumar ma liibaanaan nabi maxamed aa yidhi sala allahu alay wasalam lan yuflixa qowmun qowmun waa nakira fii siyaaqi nafyi tacum laa reer faaris kaliya ka hadlime walaa reer koox kale ka hadlime xadiiska sababulwuruudku wuxuu ahaa reer faaris a loo sheegay nabiga sala allahu calay slm inay gabadh u dhiibteen sowma jeedid gabadhii kisra inay u dhiibteen madaxnimadiia nabiga loo sheegay markaasuu nabigu yidhi lan yuflixa qowmun wallow amran imraa cibraduna waxay tahay alcibratu waxay tahay qaacidaduna alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab meesha laga fiiriyaa cibrada oo xukunka laga qaataa waa lafdigan waxyiga ee nabigu ku hadlayo ama rabbulcaalamiin ku hadlay cumuumkiisa meesha xukunka laga qaataa ee sababkii markaas taagnaa maaha meesha xukunka laga qaataa ila shayga xujadahu waa waxyigan lafdiga nabiguna waa caam lafdiga nabiguna waa caam waa caam dadka gabal waxa weeyaan gaalada inay raalli geliyaan aad u jecel xadiidkan waxyaalahay ugu necab yihiin ay ka mid yihin inay maqlaan ilaa nin ku dhiiraday oo uu yidhi kuwa wallow wallowna warkooda naga daayo waa hadalka nabi maxamed ogow yaa yidhi wallow nabi maxamed aa yidhi wallow wallow kuwa leh naga daayo nabi maxamed hadalkiisa sala allahu calay wasalam ya qul abillaah wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum rabbilcaalamiin wuxuu leey ma allah iyo aayaadkiisiiyo rasuulkaad ku jeesjeesaydaan ha cudur daaranina waad gaaloodeen bacda iimaankiinni ka gadaale kafaradaatiin qofka ku jeesjeesa nabiga sala allahu calay wasalam iyo diintiisa allah malaa'igaha qofka ku jeesjeesta muslimaan kaafir weeye qul billaah waaaayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahziuun laa tactadiru qad kafartum bacda iimaanikum wallaahi waa gaal yaa qofka ku jeesjeesa nabi maxamed sal allahu calay wasalam qofka ku jeesjeesa sunnadiisa qofka ku jeesjeesa kitaabka alle kaafir bilahi alcadiim wallow wallowdhe aduu nabi maxamed aa yidhi annagaana ku wardaynoo jecel oo ku faraxsan dad aduu ka murugsan tahay yaa annagaa ku faraxsanoo barafsiisu noo mara hadalka nabiga soo ma jeedid gabdhaha mu'minaadka aha ku faraxsan oo nabi maxamed rumaysan oo uu sida barafkii u maraya soo ma ogid haddaad afar gabdhoodood fasaahadid ay kuu sacbiyeen ya ma waxaad raalli ku tihiin kuwa wallow wallowna inaad wax ka dhagaysataan u leey annagaa doonayna inaan in xorayno yuu rabaa inuu ka xoreeyo diinta islaamku rabaa nebi maxameduu rabaa allah inuu ka xoreeyuu rabaa xishoodka inuu ka xoreeyuu rabaa iyadoo qaawan ragga islaam inay dhex goodo baarlamaanka tagtuu rabaa soo ma jeedi subxaan allah marka ma liibaanaan gabadha madax lagama dhigo madaxweyne ma noqoto wasiir ma noqoto baarlamaan ma gasho gabadha mu'minadahay qayr kale se uma jeedid qaaqi ma noqon karto waxaasoo dhan shaqo kuma leh gurigeeday joogta aayad qur-aana u taalla waqarna fii buyuutikunne guryihiinna ku sugnaada rabbulcaalamiin ale se uma jeedid guryihiinna ku sugnaada waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati uulaa ha ismuujinina sida gabdhaha gaalada ha isku muujiyaan ha ismuujinina marka waa nuucaan ilaahi weyna marka asagaa ku fadilay ragga caqli dheeraad ah xoog dheeraad ah sidaas darteeda mas-uuliyadda loogu dhiibay labo tan labaad ee mas-uuliyadda loogu dhiibay wa bimaa anfaquu wa bisababi infaaqihim bixinta ay bixiyaan sababteed bixinta ay bixiyaanoo wax nafaqeeyaan sababteed min amwaalihim maaliyaalkooda wax ka mid ay bixinayaan waxaa kale mas-uuliyadda loogu dhiibay ayagaa nafaqadii la saaray nafaqadii ayagaa loo dhiibay ayagaa biilku ku waajibe ayagaa wax allo waxa reerkaasu ku dhaqmaa ayagaa ilaahay ku waajibe raggi caruurka reerkaas ka dhashana hooyadaas laba goor ku xaq nin badan bal fiiri ilaahay weynaa qaylintiisa adoogaa laga raba dhaqali hooya lagu doonay isagaa laga rabaa arooskii isagaa laga rabaa gurigii isagaa laga rabaa ababkii isagaa laga rabaa meherkii isagaa laga rabaa biilka caruurka dhashana hooya xaq badan saddex xaq marka laba gooray ka xaq badanta darajada saddexaaduu jooga maxaa yeelay habeenka intay la soo jeedda maadan arag sagaal bilood ay caloosha ku sida maadan arag foosha iyo umusha dhibka ku qabayda miyaadan arag lalama sinaa karo hooyo marka alla raxmaan ah oo cadli ah oo caliim ah allahaasa qaybinaya xuquuq qof walbana shaqo u diray ilaahi weynaa subxaana wa tacaala markuu axkaamta sheego wuxuu ilaahay caddeeyaa dadka u hogaansama iyo dadka diiduu kala sheega ilaa wuxuu idhi subxaana faalsaalixaatu gabdhaha wan wanaagsan ee saalixaadka ah qaanitaatun rabbigooday addeecaan raggooda way addeecaan cabdulaahi bni cabbaasaa ku fasiray qaanitaatun mudiicatun liaswaajihinna raggooday addeecaan maxay u addeecayaan rabbiyaa ku addoonsaday way ogyihin rabbiyaa ku addoonsaday ku addoonsiga rabbi amray u addeecayaan sharaftooda iyo karaamadooda adduuna ku jirta aakiradooda iyo raalliahaansho ilaahay baa ku jira waa addeecan marka gabdhaha saalixaadka laakiin aan iska bareejayno iyo say u dhihi karaan annaga kaliya madax noqayna ma yidhahdaan gabdhaha saalixaadkaa xaafidaatun way ilaaliyaan gabdhaha saalixaadkaahu lilkaybi maqnaashaha waxa weeyaan raggoodu markay ka maqan yihiin way ilaalinayaan maxay ilaalinayaan naftooday ilaalinayaan oo loo cabsanmaa in nin kale u dabamareeyo maalkiisay ilaalinayaan u cabsanmaa maalkiisu inuu dayacmo sirtiisa iyo sharaftiisay ilaalinayaan cidna u gudbimayaan gabadha saalixadaa ninkeeda warkiisa iyo sirtiisa qofna uga gudbido laa hooyadeedaysan u gudbay walaa aabbeedaysan u gudbay walaa walaasheedaysan u gudbay walaa saxiibteedaysan u gudbay waa ilaaline waa ilaaline ma gudbido soo ma jeedi ilaa wuxuu yidhi subxaana wallaati dumarka takhaafuuna aad ka baqaydaan nushuusahunna maqaalifanimadooda nushuuska waxa weeyaan irtifaaca laga keenay annushuus huwa alirtifaac waa kor noqosho marka gabadha maqaalifada waxay ka kor noqonaydaa ninkeeda daacadiisa way ka kor noqona waa diide naashisa sidaasaa loo yidhaahdaa soo ma jeedid naashiza waxa weyn macnaheedu waa gabadhii ninkeeda amarkiisa diiday ilaahi weyna markaas subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wallaati dumarka takhaafuuna aad ka baqaydaan nujuusahunna maqaalifanimadooda faciduuhunna waani ilaahi weyna aayaddan wuxuu noogu sheegayaa qaabka ninku hadduu xaaskiisii ka dareemo inay waxa weeye ku kacsan tahay qaabka loo cilaajiyo bay horta la kacsan tahay dulmi aad adugu waddo waa inaad adugu dulmiga suulidaan kow taas weeye laakiin waxaa laga hadlayaa adoon adiga xaggaaga wax dhibuu ka imaan hadday ayadu dulmi la kacdo soo ma jeedid qaabka loo cilaajina waa sidaa waani horta mar hore waxaad u sheegtaa waxa weeyaan in daacadiisa aad ninkan addeecdo ilaahay ku addoonsaday wanaag ku jiro adduunkana ay sharaf u tahay aakhirana ay sharaf u tahay u sheeg nabi maxamedaa yidhi sala allahu calayhi wasalam dumarka waxa weeyaan gabadha ugu qayr badan dumarka gabadha ugu qayrka badano waa gabadha idaa idaa nadarta ilayhaa saradka dumar waxa u qayr badan gabadha markaad fiirido ku farxad gelido oo taas macnaheeda waa maxay gabadha waajib waxaa ku ah ninkeeda inay isku qurxido bilcagsi gabdhaha waxa weeyaan aan diinta iyo akhlaaqda lahayn guriga markay joogaan qab dukaafaday qaadanaya ma isdiyaarinayaan ma isqurxinayaan waxa weye markay magaalada u baxayan ragga ajnabigaana labis ugu dambeey isku taagay quruxdeeday bannaanka soo dhigay balwcata waa iscarfineed waa bilcagsi marka gabadha marka qayr kale waxaa la rabaa ninkeeda marka uu joogay guriga joogto inay isqurxido iscarfido uu fiiriyaba ay farxad gelido uu fiiriyaba ay farxad gelido gabadhaasaa qayryo waidaa amarta addaacadka gabar waxa u qayr badanuu yidhi nabi maxamed sala allahu alay wasalam xaaska ninkaaga ninkeeda markuu amro adeecay markaad amarto tidhahdo waxaas ii samee waxaas yeeg wixii haddaysan macsi ahayn ku adeecayda taasaa u qayr badan waidaa qibta canhaa xafidadka fii nafsiha wa maalik haddaad ka maqnaatana kuu ilaalayda nafteeda iyo maalkaaga labadaba maalka labadaba markaasaa nabigu aayaddan akhriy alrijaalu qawaamun cala nisa waa inaad xasuusidaa wacdidaa oo aad axaadiistaas xasuusidaa nebi maxamedaa yidhi sala allahu calayh wasalama xadiiska imaam axmed musladkiisku wariya saxiixa ah min xadiidi cabdiraxmaan ibni cawf idaa sallat ilmar'atu khamsahaa wa saamad shahrahaa gabadho hadday shanteeda salaadood tukato bisha ramadaanna soomto wa xafidad farjihaa farjigeedana xaaraan ka ilaalido wa adaacat zawjaa ninkeedana ay addeecdo qiila lahaa waxaa lagu leeyaha maalinka qiyaamaha udkhuli iljanna min ayi abwaabi aljannati shiti gal jannada albaabadeeda mid alla midkaad adugu jeceshay ka gal kala dooro saasaa lagu leeyahy gabadha shanta salaadood tukata ramadaanka soomta ninkeedana addeecda xasuusi axaadiistaada waxaad xasuusidaa ninku inuu yahay waxa weeyaan qofka ugu xaqnimo badan adduunka korkiisa intaa ku nool marka laga reeba nebi maxamed sala allah alay slam nabiga marka laga reebo hal mid waa baatila islaamta ninkeeda u nabiga taas waa baatil ninkeedu nabi uma aha baatil hadduu amro ka yeelinin nabi maxameda gabadha muuminadda u nabi laakiin waxa weeyaan aabbeed iyo hooyadeed ninkeeda uga xaqnimo badan weynay ogaataa gabadha nabi maxamedaa yidhi sala allahu calayhi wasalam low kuntu aamiran axaddan an yasjuda liaxadin laamartu lmar'ata an tasjuda lisawjiha haddaan qof amrayo qof makhluuqa inuu u sujuudo waxawen islaamtaan dhihi lahaa ninkaaga u sujuud maxaa dhacay min cidaami xaqi calayhi xaqa uu ku leeya weynankiisa sowma jeedin marka waani gabadha u sheego waxaa tidha nebi muxamedaa yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa daca rajulu imra'atahu ilaa firaashihi fa ana day ninka uu xaaskiisa dalbado oo u baahdo oo ay diiddo lacanat almalaa'ika xataa tusbixa ilaa waagu baryo malaa'igta lacnadayda riwaayad kale ilaa uu raalli noqdo malaa'igta lacnadaysa marka lacnadaa ku dhacaysa gabadhu markay ninkeeda waxa weeyaan inta u yeedho ay diiddo marka waa inaad waanida u caqli celidaa faciduuhunna waaniyu ilaah yidhi wahjuruuhunna ka hijrooda filmadaajici dad markaad waanido ay waxa weeyaan waanadii wax ku qaadato waa dhammaatay adigana waa inaan colaadami lagaa dareemin oo hadda ka hor ad iga amar diidda iyo hadda ka hor ad igu kacday waa inaysan kaa iman khalaas waa in arrintu halkaas ku dhammaato wanaaggii iyo qalbisamadii ay halkaas ka timaado hadday taas waxba ku qaado diiddo oo wacdigii waxa weyn shaydaan ka hor istaago inay wax ku qaadato ilaa wuxuu yidhi wahjuruuhunna ka hijrooda filmadaajici makaanu jiifyaalka dhexdooda ilaa wuxuu yidhi ka hijrooda markaas maxaa loola jeedaa wuxuu yidhi cabdullaahi ibni cabbaas waxaa loola jeedaa inaad waxa weeyaan gogasha inta soo seexato ka sii jeesato dhabarka xijido dhabarka inaad xijido aadan lana hadlin waxa weyan gogasha waa inaad soo seexata guriga qolka kale ma seexan kartid gabadha xuquuqday kugu leedahay ka mid tahay haddaad carooto inaadan ka bixi karin guriga oo nabi moxamed sala allahu calayh wasalam waxaa la weydiiyey xadiiska musnadka iyo waxa weeye sunankaba ku sugan min xadiidi mucaawiyata bnu xayda alqushayri rasuulka allow nin naga mida islaamtiisu maxay xaq ugu leedahay nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam an tudcimaha idaad nacimta waa inaad cunto siida markaad wax cunto inaad maqaayad inta beerka iska soo dhigto ayaduna ay baktido xaaraan weeye amaad hilibna xagga ka soo cunto ayadana waxa wey inaad cambuulo beerka kaga disho xaaraan weeye ma bannaana waa dulmi marka wa taqsuuhaa idagtasayd haddaad dhar qaadatana waa inaad dhar u gaddaa shan labis inaad leedahay iyaduna hal labis ku qallasho ma bannaana walaa tadrib ilwaja haddaad wax ku dhufayda wejiga ha ku dhufan walaa tuqabix alla ku dulleyna ha dhihin walaa tahjur ila fi lbeyt guriga meelahayna ugama hijroo karti hadaad ka hijroonaydo gogashaadii waa inaad soo seexataa sii jeeso gafuurka tuura afka isku dhaji waa ku bannaan tahay hadda iyadaa dhibka xaggeeda ka yimid ogow dhibku xaggeedu ka yimid soo maa marka gabadh caqli leh ee dareen leh dadnimo leh hadday tahay waa dareemay marka way soo carcisheen ninkeedi laakiin guriga haddaad ka baxdaa kaa lagaa doonay ma garan gabadha gabarh dadnimo leh ee diin leh ee akhlaaq leh hadday tahay waxa weyan haddaad carooto sii jeesatay waxa weeyaan waa kusoo caraceleen mideeda kale fiiri qaabka tartiibka qur-aanka u hadlayo waxaa ka horreeyey aamuskan waxaa ka horreeyey wacdi sidii loo joogay haddaad iska aamusto gafuurka tuurto kaa lagaa haya yaa yaqan cudurkaaga ya laakiin wacdiga ka horreeyey ilaahay ka cabso meeshaasaa dhibku ka jira dhibka daa horay uu horeeyey soo maaha taasay wax ku qaadadiida markaasaad aamusto cudurkaaga waa la yaqaan caafimaadka inay raadida gabadhi laga rabo soo maaha cudurkaaga la waa yaqaan laakiin sidii la joogaa isgasha halkaa lagaa raadina marka halkaad ka xanuunsanta waa qalab qur-aanku qaabku u hadla waa in loo fahmaa ilaa wuxuu ihi subxaana wadribuhunna garaac day markaa waxba ku qaada diiddo markaad sii jeesato ayana sii jeesato wadribuhunna marka waxa weeyaan waa qalad kaleetay u laabatay saddex qaladee mare marka hore dulmi samayday wacdigii wax ku qaada diidday hijradiina waa soo carcelidiida ninka ilaa iyada xagga dulmigu ka socdaahay waxa weeyaan garaaca marka laakiin garaacidaas maxay la eg nebi maxamedaa yidhi sala allahu calayhi wasalama darban hayra mubarixin waa garaacid aan ta'fiir reebin laf ka jabin ma aha feeryaal haraati la dhac maaha dhiig ka daadin ma aha baraf ka keenna maaha waa garaacid aan intaas odhan ahayn waa kayru mu'afira inay tahy garaacid aan wax ta'fiira ka tegin xasanulbasriyaa yidhi yacni hayra mu'afir waa inuusan raad ku reebin muxuu yahay marka hadduu intaasuusan midna ahayn caddaa wuxuu uhi qultu libni cabbaas ma darbu hayru mubarix cabdullahi ibni cabbaasow muxuu yahay garaacidda aan darnayn oo ilaahayna amray oo nabigu sheegay sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi cabdullahi ibni cabbaas bisiwaaki wa nahwi waa caday iyo wax lamida ku dhufo caday caday iyo wax lamida ku dhufo intaas fiiri marka maxaa dareemayda garaaciddaanu lafaha jebi maahane waxa weeyaan wuxuu tusaydaa qof moogta gacan loo taagay sharaf malihid ayadoo laidhi ka dhigan tahay wax la dilaad astaahishaa sharafna malihid ay ka dhigan tahay maahane lafaha jebi maaha soo ma jeedid waa caday iyo wax la mida saasuu yidhi cabdullahi ibni cabbaas fain adacnakum haddaynin addeecaan marka oo saddexda darajo mid ka mid aynu ku addeecaan waa wacdiday waaba ku addeecday khalaas waa inuu warku dhammaadaa wacdigii kuguma addeecina markaad hijrootay ayay isgarato shaydaanka iska naarto caqligeeda soo ceshatay iyo cilmigeedii waxa weyan waa in colaadu aysan ka dabamarin haddii garaacid iyo gacansaray tiraa war aada u fogaada waaba xanaqaduura cadayda ii taagaye waa inaan anigu qaladkayga ka laabtaa waa inaan colaadana ka dambayn saddexda darajo midkay kugu addeecdo ilaa wuxuu yidhi subxaana fa in adacnakum hadday inan addeecaan falaa tabquwa ha raadinina calayhinna korkooda sabiilan jid aad ku daandaansataan dambe ood ku ciqaabtaan waa inaan ciqaab dambe ka dambayn berri waxa weeyaan inaan laga garan hadalkaaga waa inaan laga garan ficilkaaga waa inaan laga garan jiifkaaga waa inaan laga garan gacantaadii biilkaaga ee inaad waxa weyn meel inta cudadii ku guntato berri ku ciqaabto waa dulmi mana bannaana marba hadday colaadii dhamata laga heshiyeen jid dambe ood ku ciqaabto inaadan samayn meeshaas bal fiiriya aayadda waxa lagu qatiyay marka ragga maadaama mas-uuliyad loo diiday hadday mas-uuliyadoodii si qaldan dumarkii ay ugu adeegsadaan oy ku ciqaabaan biilka ku dhibaan jiifka ku dhibaan hadalka ku dhibaan fiiri meeshaan bal waciidka meeshaas ilaah ugu goodiyey ragga hadday qala sameeyeen ilaah wuxuu yidhi ina allaaha allah kaana wuxuu ahaaday caliyan mid sarrayn badan kabiiran weynan badan macnaheeda waa maxay waxa weeye ninka maadaama mas-uulu yahay hadduu is yidhah dumarka isgabadha iskala weynaado oo is yidhahdo adaa mas-uuliyad leh uu ku teegsado ee uu wax ku yeelo waa garo ninow rabbi inuu kaa weyn yahay haa uuna kugu daalacanay kelimad ka qatarsan ma jiro soo ma jeedid ilaahu waa cali kabiir ah baa is tidhahdo gabadhii ama aday kuu baahan tahay ama adaa xukuma ama dhaqaalahayba hoos timaada ee aad sidaas wax ku yeesho ee aad ku taagsato ogow rabbi kaa sarreeya ee weynan badan ee wax alla wuxuu ciqaab kula doono kugu ciqaabi karaa inuu jiro kaas ku xisaabta marka waxaa la rabaa ina allaha kaana caliyan kabiiran qalbigaaga inay ku taagan tahay markaad gabadha wax qalbigaaga ku soo dhacdo inaad si qaldan u ciqaabto u dhibto si daldan inaad u ciqaabto ama aad u dhibto ilaa wuxuu uhi subxaana waa in kiftum haddaad ka baqdaan shiqaaqa baynihimaa labadii isqabeen dhexdooda khilaafkooda fabcasuu dira xakaman xaakim xakamkoo min ahli ninka ehelkiis xaggiisa ka ahaaday iyo wa xakaman xaakim xakamkaasoo min ahlihaa gabadha qaraabadeeda xaggeeda ka ahaaday in yuriidaa labada xakam hadday doonaan islaaxan hagaajin yuwafiq illaahu baynahumaa allaah ayaa iswaafajinaya baynahumaa bayna sawjayna labadii isqabeen dhexdooda in allaaha allah kaana wuxuu ahaaday caliiman alle ogaal badan khabiiran xog ogaal oo baadinka og haddii marka islaaxii uu ku dhammaan waayo dhexdooda oo dhibkaaba waxaa dhici karta ninka xaggiisa inuu ka socdo waxaa dhici karta gabadha xaggeeda inuu ka socdo laakiin ninkii xalli waayey waxaa dhici karta labaduba laba daalim inay yihiin ma dhaga intu waa dhici kartaa haddii marka ay ayagu hoos isku xalli waayaan dariiqa ugu dambeeya xalka ah ilaahay noo sheega ayadan oo labada isqabtay loo xalliyo ilaa wuxuu yidhi subxaana wa in khiftum haddaad baqdaan yaa lala khidaaba khiftum yaa waa cidda lala khidaaba koow alxukamaa walumalaa waa madaxda muslimiinta waa xaakimka meeshaas ka taliya iyagaa lala hadla kow ayagaa shaqadan laga rabaa wa in khiftum haddaad ka baqdaan shiqaaqa baynihimaa labadii isqabeen khilaafkooda fabcasuu dira xakaman xaakim xakamkoo min ahli ninka qaraabadiis xaggeeda ka ahaaday iyo wa xakaman xakam xakamkaasoo min ahli gabadha qaraabad xaggeeda ka ahaaday waxaa laga rabaa ninka xaakimka meeshaas jooga inuu ninka qaraabadiisa ka soo qabto nin waxweyn cadli ah ee wanaagsan ee oqoon iyo alla kacabsi lagu tuhmaa gabadha qaraabadeedan qof saasa ka keena labadoodaas uu u diroo yidhahdo u kuur gala waxaweyn qof hadduu daalim yahay qabta reerku hadduu rajala yahay dhaqa haddaan dhaqan meesha ka jirina kala dira saas wuli waa u kuurgelayaan waa xog ogaala waa qaraabo waa dadaalayaan waxaa dhici karta ninku inuu daalim ninku inuu daalim yahay cabdullahi bin cabbaas wuuri hadduu daalim yahay waxaa laleeya biilka bixi islaamna kuuma aha daalimi biilkana dushaaba wey islaamta agteeda adoo taagan oo laguma arko biilkana waa bixina ilaa isaga daalime hadday daalimatu ayada sharku ka socotona waxaa laleeya biil ma lihid asagaana ku qabood la joogo waxaa la rabaa sharku inay suusho meesha ka baxdo marka waa inay u fiirsadaan qofka daalimkaa qabtaan day dhaqmi karaan haddii marka waxa weeyaan qofka dhibka wada labadooda la arko waxaa la rabaa dhibka jooji in la yidhahda reerkuna uu rajanayo saasna ku dhac tadaalimka qofka alla qabto hadday rajabeel tahay rajabeelku laba dhinac mid ka socda gabadha xaggeeda inuu ka socdo reerkiina rajo maleh ayadaana uu ka dhaqmi la-eg waxay leeyihiin waa kaa furnayn ninkii waa furayaan intaasoo qarashaana waajib dushaaday ku tahay ama meelka haata ama wax kale haata dushay ka saareen dushay ka saareen ma diidi karto waa waajib wax alla waxay soo saaraan waxay soo saaraan se uma jeedin oo khulacay samaynayaan qasab ilaa ayadaa dulmiga wade duu asagoo dulmiga wada reerkuna uusan rajarahayn waa kaa furnay ay leeyihin ayagaa furayaan maana sa in loo imaanayo ayagaale waa furnay waxay ka qaadayeen meherkii meherkii ka qaadaay maalka lagumalo wax shilin hor leedaha lama arka laleey gabadhaan meherkeedu awel siiyey loo soo celinma ilaa dhibka asagu ka socdaa ilaa dhibka asagu ka socdaa macnaha ninka dhibkii ka socdaa soo maahan rajada male dhaqankii waa furayaan gabadha markay ka furaan oo ka dhigaan hadduu meherkii baxshana loo soo celinmaa meherkiisa waxba lagu siima orus ka tagaa laleey hadduusan bixinna haddaa laga qaada oo uu ku dhimanaa marka marka la dirayo hadday labadooda wakiishaan waana sida haddeer la fuli karo ugu furo labada xaka marka lasoo qabto in nin kale leedaa wakiilo inuu isku kiin dhaqi dhaqaan ama ay idin kala diraan gabadana wakiilo waa ijmaac inuu fulayo hadday kala furaan iyo hadday isku keenaan markay tegayeen wakiishaan haddii xaakimkii muslimiinta uu diray aysanna wakiilan khilaafaa ku jira jumhuurtu waxay qabaan waana kala furayan waana isku dhaqi kara ayagoon waxba cidan weydiisan so uma jeedin imaam shaafici wuxuu leeya ma furi karan ma furi karan mar haddaysan wakiila marka sidaas ayay kala noqonayda ilaah wuxuu yidhi subxaana in yuriidaa labada xakam hadday doonaan marka labada xakam waxa rabaa ilahay inay ka cabsadaan aysan la kala safane ay wanaag iyo alla kacabsi ka shaqeeyaan in yuriidaa labada xakam hadday doonaan islaaxan hagaajin oo ay u qastaan ujeeddadaydu tahay reerkaas hagaajiya yuwafiq illaahu allah waa iswaafajinaa baynahumaa bayna zawjayn ilaahay baa qulubtooda isku soo duma haddii labadabu hagaajayda daacad yihiin ilaahay baa keenaya subxaana wa tacala tawfiiq ina allaha allah kaana wuxuu ahaaday allah caliiman mid oqoon badan oo masaalixda iyo danaha iyo duruqda dawada yaqaana ilaah wuxuu ahaaday subxaana khabiiran mid xog ogaalaho baadinka og wallahu subxaana wa tacala aclam sal allahu wslam wbaarak calaa nabiyina muxamed